galabnimo wanaagsan haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar oo ku saabsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii sideedaad ee kasoo wareegtay markii laantan dib loo furay labayo tobankii bishii februari sanadkii labada kun iyo toddobada haddaba barnaamij ku saabsan arrintaas waxaa soo jeedinaya cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan sanad guurada sideedaad ee ka soo wareegatay markii dib loo furay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a labiyo tobankii bishii februari ee sanadkii labadii kun iyo toddobadii barnaamijkan waxaan ku eegaynaa warbixin aan ka diyaarinay hawshii ay idaacadda v o a soo haysay muddadaasi siddeedda sane ee ay soo shaqaynaysay iyo weliba qaybta dambe ee barnaamijkan oo aanu ku eegayno aragtida qaar ka tirsan dhegaystayaashu ay ka qabaan barnaamijyada ka baxa idaacadda v o a iyo weliba su'aalo dhowr ah oo qaar ka tirsan dhegaystayaasha v o a ay u bandhigeen madaxa laantaaf soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan iyo barow waa kan waryaheenna haaruun macruuf oo inoo haya warbixin ka hadlaysa sanadguurada sideedaad ee ka soo wareegatay markii dib loo furay lantaaf soomaaliga idaacadda v o a iyo weliba doorka warbaahineed ee idaacaddani ay ku leedahay dalka soomaaliya maanta waxaa idaacadda v o a ay u dabaaldegaysaa sanadguuradii sideedaad ee ka soo wareegtay markii dib loo aasaasay idaacadda labayo tobankii bishii febraayo sanadkii labada kun iyo toddobada xilligan cusub ee dib loo aasaasay idaacadda v o a ama ay hawada dib u soo gashay waxay soomaaliya maraysay xilli xasaasi ah dowladda soomaaliya waxay xilligaasi magaalada muqdisho ka saartay ururkii maxaakimta islaamiga oo iyaguna dhinaca kale isku rogay dhaqdhaqaaqii la magac baxay muqaawamada ee la dagaalamayey ciidamada dowladda iyo kuwa etoobiya baahida warbaahineed ee weyn ee xilligaasi jirtay darteed ayaa maamulka v o a ay dib u kiciyeen idaacadda cabdiqafaar cabdi wardheere waa aqoonyaha ku nool gobolka virginia waxaana uu si dhow la socday marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay idaacaddu runtii markii sideed sano ka hor voice of america dib loo soo celiyey waatay horena u jiri jirtay waxaad moodaa inay ku aaday wakti uu dalku aad ugu baahnaa laba arrimood awgood waa midoo sidaad xasuusatid dee dalka raadiyowgii qaranka iyo idaacadihii qaranka iyo wixii dalka isu hayn jiray waa maqnaayeen waxaa uun lagu tiirsanaa oo warka iyo soomaalidu akhbaarta iyo la isugu gudbin jiray dalkaas burbursan oo aad arkaysid un waxay ahayd boqolkiiba hal waxaan dhammayn oo internet haysta iyo idaacado loo kala oo markaas ama daakhili ahoo markaas u adeegayay fractionskii iyo dadkii maaragtay soomaaliya waktigaas isku haysta marka taas waxaad moodaa inay kusoo aaday goor aad iyo aad loogu baahnaa taas markaan u fiirsho waxay ahayd wax aad iyo aad maaragtay ugu habboon dhinaca kale wakti bay qaadatay inay dib isu dhisto oo saacadaha iyo loo kordhiyo iyo dhibaatadu marka waxay ahayd wati wakti kooban bay soo geli jirtay intaas wixii ka dambeeyey v o a waxay ka mid noqotay idaacadaha caalamiga ee si weyn looga dhagaysto soomaaliya iyo weliba geeska africa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bishii agost ee sanadkii hore mar uu nagu soo booqday dhismaha v o a fikraddiisa ka dhiibtay sida u arko idaacadda v o a waxay ka mid tahay runtii warbaahinta caalamiga ah ee soomaalida ah ee adduunka ka jirtahay dadka soomaaliyeedna dabcan aad iyo aad daliil waxaa u ah v o a in ay tahay bar dadka soomaaliyed xog ku aadan dowladda soomaaliya sida ay u aragta muhiimadeeda oo ay u ogolaatay in idaacadda dowladda laga sii daayo barnaamijyada v o a taasaa waxay daliil u tahay v o a in lagu qancay inay reliable ama lagu kalsoonaan karo wararkeeda iyo in ay yar tahay ama xadidan tahay bayaasidnimadeeda oo dhexdhexaadnimadeeda aad iyo aad u weyn tahay marka waa hay-ad dadka soomaalida warka gaarsiiso war helaa tale hel baa la yiri waan ku hambalyaynaynaa waana ku bogaadinaynaa inay sii ballaariso oo ay gudaha soomaaliya weliba sii timaado si ay ugu soo dhowaato dadka isla sanadkii hore idaacadda v o a waxay door lixaad leh ka qaadatay soo gudbinta wararka fikradaha iyo dhacdooyinka waaweyn ee ka dhacay soomaaliya iyo dunida inteeda kale dhacdooyinka ugu waaweyn ee soomaalida waxaa ka mid ahaa soo ifbixii dhallinyaro badan oo soomaali ah oo u safraysa waddanka siiriya si ay ugu biiraan kooxaha xag jirka ee waddankaasi ka soo baxay gabadhani waxay ka mid tahay dadka ay heladooda ku biireen isis ee markii ugu horreysay ay soo gudbisay idaacadda v o a hadartan walaalkeena wuxuu joogaa turkey uu joogaa hadartan waxaa noo sheegtay qolada oo f b i da la dhahaa noo imaaday oo noo sheegtay annaka waa ana oo waxaa ku dhahna annaka maanta wiila naga maqan caawintiina u baahannahay inaan soo qabano sababtu uu dal dalkaas u tagaayo waxaa waaye jihaad oo nijirin uu rabaa inuu kasoo qayb galo text message uu iisoo diray khamiistii oo dhahayo ani jihaada u socdaa ha iga welwelina jannadeedaa raadsanayaa geeska afrika oo ay soomaalidu ku jirto waxaa si weyn kor ugu kacay weerarrada ay al-shabaab ku qaadaysay hay-adaha dowladda iyo weliba waddamada geeska afrika al-shabaab waxay min laba jeer weerartay dhismaha baarlamaanka iyo madaxtooyada soomaaliya sanadkii hore taasina waxay keentay inuu iscasilo wasiirkii amniga ee dowladda cabdikariim xuseen guuleed v o a waxay idiin soo gudbisay dhacdadaasi taariikhiga ahayd anigoo tixgelinayo xaaladda uu dalku marayo waxaan si rasmi a u caddaynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirkii amniga qaranka kowdii bishii sebtembar ee sanadkii hore dowladda maraykanku waxay duqayn ka geysatay deegaan u dhexeeya sablaale iyo hawaii afar maalmood kadibna dowladaha maraykanka iyo soomaaliya waxay si rasmi a u xaqiijiyeen in duqayntaasi lagu dilay hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed cabdi godane ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa waraysi khaas oo uu siiyey v o a ku dhawaaqay arrintaasi axmed cabdi godane waa dhintay wuxuu ku dhintay kadib markii intii muddo ah warkooda la daba taagnaayo ciidamada amniga soomaaliya iyo ciidamada wardoonka maraykanku ay iska kaashanayeen inay ogaadaan meesha uu ku sugan yahay waxaad og tahay ninkaas uu yahay ninka siyaasada soomaaliya oo dhan hogaaminayay dhaxdow ahaa kooxda abdirfusada marka ilaahayna haddii maalinkai isniinta ahayd bishu kowdii september goor bakhidnimadi ah ayaa la ogaaday meesha ku sugan yahay oo ahayd koonfurta soomaaliya agaarka hawaii dhulka la yidhaahdo markaana waa la weeraray intii muddo ah waxa aanu xaqiijinaynay inaanu helno xaqiiqada arrinta waana helnay xaqiiqadii arrinta ninkaasi waa dhintay dhammaadkii sanadkii hore waxaa dalka soomaaliya hadheeya qalalaaso siyaasadeed kadib markii loolan siyaasadeed uu dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed khilaafkaasi oo kala qaybiyey hay-adaha fulinta sharci dejinta iyo weliba garsoorka ugu dambayntiina baarlamaanka soomaaliya ayaa isku dayo badan kadib kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed lixdii bishii disembar labada kun iyo afar iyo tobanka v o a waxaa idiin soo gudbisay natiijadii codbixintaasi oo uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari codka waxaa dhiibtay oo fadhiga codqaadidda joogay laba boqol iyo soddon iyo shan xildhibaan natiijada waxay noqotay sida soo socota tirada ogolaatay mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxay noqotay boqol iyo konton iyo saddex tirada mooshinka oo diiday waxa weeyaan siddeetan tirada ka aamusayna waa laba sidaa darteed golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka wuxuu ogolaaday mooshinka kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaare cabdiweli axmed sheekh axmed iyo xukuumaddiisa ka sokow dadaalka dhinaca wartabinta waxaa jira caqabada haysta warbaahinta kuwaasoo idaacadda v o a ay la wadaagto kuwa kale cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu isku dheelitirayaa doodaha kala duwan ee laga qabo idaacadda v o a barnaamijyada ka baxaa koobista horta wixii ay kooban yihiin waa dhib oo maadaama aanay ahayn idaacad twenty four seven ama afar iyo labaatankii saacba la dhegaysanayo oo barnaamijyo baahsan oo tiro badan leh marka xadadaadaas anigu dhib weyn baan u arkaa oo waktiyo go-an baad sugaysaa marmarka qaarkood warkii wuxuu kugu soo aadayaa goor uu duqoobayba oo ama internetka iyo waxaas laga dhegaystay midda kalena waxa weeye marmarka qaarkood waxaad dareemaysaa idaacad qaran maadaama aanay ahayn oo dibadda laga leeyahay inaadan sidaad rabtay barnaamijyada aadan uga sii dayn karin ama ha ahaadeen kuwo aad is leedahay qarankay dan u yihiin ama diintay dan u yihiin ama dadkay dan u yihiin taasna ay keenayso hadda waa idaacad ajnabi leeyahay oo ma aha idaacad inaanay awood badan ulahayn inay wax allaaliyo wixii dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo suugaanta iyo soomaalida danaheeda guuda inaanay dabooli karin waa gartay dhinaca xogsiinta wartabinta dhacdooyinka iyadana maxaad ku qiiman leh de run ahaantii marka loo fiirsho waa idaacadda meel kasta waa loo joogaa haddaad fiirisid meelihii idaacadaha kale oo kooban waxawey waxay gaari karaan meel dhow keliya iyaduse maadaama ay idaacad ballaaran oo caalamiya tahay cid kasta meel kasta way kasoo tarin kartaa marka taas runtii waa waxyaabaha ay faa'iidada leedahay dhaliisha anigu aan soo jeedinay oo ugu muhiimsanin waxa weeye inaanay dalka gudihiisa barnaamijyo waaweyn oo horumarintiisa iyo dhaqaalihiisa iyo iyo iyo dadka bulshada u adeegeeda inaanay furin karin ama waktigu ha ku xadadnaado amase dee barnaamijyada u degsan oo danaha maraykanka ay u adeegayso ha xadidaan sanadkan iyo sanadaha soo socdana idaacadda v o a waxay idiinsoo gudbin doontaa warar iyo dhacdooyin kala duwan iyo weliba aaraada dadweynaha dhegaysta idaacadda aad iyo aad buu mahadsanyahay waryaheena haaruun macruuf oo warbixintaasi ku eegayay sanad gurada sideedaad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow dhegeystayaal waxaa inoo soo socda qaar ka tirsan fikradaha ay dhegeystayaasha v o a ee magaalooyin kala duwan ee soomaaliya ku cabirayaan bal siday u arkaan barnaamijyada ka baxa laanta af soomaaliga ee v o a balse haatan stuudiyaha waxaa igu weheliya madaxa laanta af soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabrow oo ka jawaabaya su-aalo dhowr ah oo ayna soo weydiiyeen dhegeystayaasha v o a marka hore cabdiraxmaan kusoo dhowow stuudiyaha cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay fursaddan qaaliga iyo maalintan weyn ee laanta af soomaaliga ee v o a sanad guuradeeda sideedaadna waxa aan ka guddoonnay annaguna aan hambalyo u dirayna dhegaystayaashayada oo aan meel walba ay joogaan aan leenahay garbaha aan ku duulayno idinkaa iska leh enerjiga iyo xamaasadda aadna siisaan ayaanu meel walba ku maraynaa waana aad ku mahadsantihiin dhegaysigiina iyo ficil celinta iyo wixii aad su-aalana soo weydiisaanna waxaanu isku dayaynaa wixii aanu ka gaadhno maanta inaanu ka jawaabno cabdiraxmaan markii aan boggeena facebooka ku qoray in sanad guuradii sideedad ay tahay waxaa fikrado iyo oraah kala duwanba soo qoray boqolaal qof oo markaasi ka sokow idaacadda hambalyada ay u dirayaan su-aalo badan qaba marka bal su-aalahaasi qaarkood ayaan jeclahay in aan kuusoo gudbiyo si aad markaasi jawaab uga bixisid su-aalaha markaa dhinaca facebookana loogu soo diray cabdiraxmaan oo su-aashan haddii aan kuusoo bandhigo waxay ka timid amaal jaamac ama amaal wadani waa qofkaasi magaca siduu u qoray amaal waxay leedahay anigu waxaan qabaa in wax laga bedelo sida wararka loo akhriyo waayo somalilan wax walba oo ka dhaca waad sheegtaan laakiin bay tidhi ammaal puntland wararkeeda wanaagsan ma tebisaan ee falalka ammaan darrida oo keliya ayaad ka tebisaan haye cabdiraxmaan marka u horeysa waan u mahadnaqayaa amaal jaamac oo joogta puntland amaaley su-aashaada kuwa lamida walaal iyagana waxa ay nooga yimaadeen meelo kala duwan oo dalka soomaaliya ka mida gaar ahaan magaalada muqdisho oo dad badan ay yidhahdaan mar walba argagixisada iyo qaraxyada iyo dilka unbaad ka sheegtaan marka kuwa muqdisho jooga iyo taadaba haddaan isku duubo waxaan leeyahay muqdisho oo kale matalan waa meel caasimaddii waddanka ah laga hadlayo dad malaayiina ay joogaan dowladdii federaalka ay degan tahay laga weyn maayo dhib iyo shido qaraxyaduna waa meesha u badan yihiin oo xildhibaanada lagu dilayo oo madaxtooyadii lagu weerarayo oo wax kasta ay ka dhacaan oo maarkano dhiilaah saasoo haddana ay tahay ma moogin wararka fiican ee wixii hadday tahay dowlad la ansixinayo ama haddii ay tahay waxii wanaagsane xagga horumarka iyadana waa qaataa puntland lafteedana waxaa laga yaabaa in madaxa ku dambeeyo qaraxa leh ama shabaab baa soo weerartay ama qolaa laga dilay laakiin haddaad u fiirsato tusaale ahaan isniin iyo salaaso kasta waxaanu soo daynaa barnaamijyo nooga kala yimaada garowe iyo boosaaso oo arrimaha bulshada ku saabsan waxa aan xasuustaa barnaamijyo taxaano ah oo waryahayaga v o a ee jooga gobolka ay soo direen tusaale ahaan tahriibta oo kale ee arrintii ku saabsanayd tahriibta magafe iyo ciidankiisii ay boosaaso kasoo sheekaysay dhowr maalmood socotay gabadha la yidhahdo faadimo yaasiin shalay tan oo u dambeysay cayaartooy hore oo ka kala yimid kanada iyo yurub iyo etoobiya ayaa soo maray gobolka oo aanu waraysanay iyagoo jooga puntland oo nooga sheekeeyey garoomada kubadda kolayga ee galdogob ay ku arkeen tababarada ay gaalkacyo ka baxsheen iyo wixii la halmaala dib waxaan ku xasinayaa barnaamij waxaa jira aad u xiiso badan oo ilaa iminka dadkana weydiiyaan oo la yidhahdo fadhi kudirarka iyo waxyaabaha ay u taagan yihiin iyo waxa ay sameeyaan oo boosaaso horey uga soo samaysay faadimo yaasiin iminkana ay ballan qaaday in kuwo kale ay soo wado sidoo kale isbedelada ku yimid ee bulshada puntland ee magaalo jooga iyo baadiyaha beri dhaweyd un baan ka sameynay iyadana taxano kale oo looga hadlayay in taajkii xataa baadiyaha la geeyey marka walaal wixii bulshadu ay jeceshahay mar walba annagoo lug tukayna haddana waxaad xasuusnaataa warka kiisa xun baa ka dheereeya warka kale waxaan xasuustaa berigii aanu tababarada siin jirnay dhallinyarada wariyaasha ah ayaa waxaa lagu halqabsan jiray ey ayaa nin qaniinay war ma aha laakiin ninbaa ey qaniinay ayaa war ah marka wararka bulshadu waa runtaa xasuusin bay u baahan tahay inaanu aad ugu badannana waan isku dayi doonaa haddii rabaydmo laakiin ogow ma moogine
waa tahay waad mahadsantay cabdiraxmaan jawaabtaasi aad siisay amaal markana su-aashani waxay ka timid dhegaysta nagala soo xiriiray magaalada london ee dalka u k anigoo ah daahir maxamed jimcaale waxaan ka soo hadlayaa magaalada london waddanka u k marka ugu horeysa waan waan salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o eda sanad guuradii sideedaad hambalyo su-aashaydana waxay tahay waxaan waxaan isweydiinaa sida aad u maareysaan saacadaha iyadoo yani aada u kala duwannahay africa iyo yurub iyo maraykanka saacado aada u fara badan ay u dhexeeyaan marka aad soo kacdaan ilaa habeenkii in tahay sidii aa ukala yani ukala hawshaas ukala qabataan ayaan rabnaa inaan weydiino madaxa v o eda waad mahadsantiin daahir aad baad u mahadsan tahay waa runta waktiga aan shaqayna iyo dadkana dhegaysanaya xilliga ay joogaan gaar ahaan geeska africa ee sideed saacadood baa loo dhexaysa haddii aan aan ku boodo sida aan u maarayno waktiga aroortii waxaa anagu aan nimaadnaa xafiiska shanta aroornimo markay noo tahay oo haatan oo kale ay muqdisho ka tahay kowda duhornimo taasi waxay leedahay dhibaatadeeda iyo wanaaggeedaba way leedahay dhibaatada waxa ay tahay iyada oo barafda-a iyo xilligan iminka jiilaalka lagu jiro soo kicitaankeeda iyo hardankeeda waxaa ku jirta in dhib aan yarayn laakiin faa'iidada ay leedahay waxay tahay markaan xafiiska dhimaadno qof iminka hurdo ka soo kacay adigoo energy badan kugu jiro oo firfirco waxaad qaban waxaad gudagelaysaa hawlihii markaasi ku yaalay oo laga yaabo inaad saacad ku samayso wixii mararka caadigaa laba saac ku samayn lahayd marka waa run way jirtaa in markano waqtiyadu kala duwan yihiin laakiin inta badan waxaan ku baxsanaa oo horey v o a uga tababushaysatay wariyaasha noo jooga gobollada oo iyagu waktiga la haysta oo intaanaan soo kicin iyagu sii sameeya barnaamijyadaan u baahannahay waa tahay waad mahadsantahay cabdiraxmaan markan waxaan soo gudbinayaa fikradaha qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a ay noo soo direen ee ay ku cabirayaan sanad guurada sideedaad ee markii dib loo furay idaacadda v o a waana kuwan fikrada ka yimid magaalada hargeysa aad baan usoo dhaweynaya waana tahniyadeynaya sanad guurada sideedaad barnaamijyadeeda runtii si guud baan ula socday ilaa maalintii waxaan aaminsanahay wax badan inay ku soo kordhisay anigu muddadii aan dhegeysanayay wararku waa kow barnaamijka kale aad u xiiseeya waxa weeye doodaha waayo dadka soomaaliyeed marxaladdii marayna maanta waa la ogyahay ani waxaan odhan lahaa soona jeedin lahaa kuna bogaadinaya in doodda la badiyo waxaan jecelahay in barnaamijyada ugu badan ay noqdaan wacyigelinta war dadkani siday dawlado wanaagsan u heli karaan anigu si fiican baan u dhegaystaa salaada subax markan tukado ee aan qur-aanka akhristo waxaan sugaa idaacadda fiooda marmar baa waxaa igu qaataa anigoo lixda subaxnimo aanay markaas soo gelinoo sugaya inaan yaro gamo dabeedna waxaan ogaadaa inaan shan mirir yaro hurday dabeedna waan kacaa runtii aad iyo aad baan u dhegaystaa dee sidaasaana ugu xidhanay waana idaacad wanaagsan oo aan kala socdo wararka iyo barnaamijyo tayale wuxuun baan anigu kusoo talin lahaa oo dee haddii wakti yar oo dheeraada la helayo laakiin waxaana aniga ii muuqata in tafatar badan barnaamijyada lagu sameeyo qof ilaa saddex tafatire ama afar tafatire meelaha ay iska dabadana dee dhalinyaro fiican oo aqoon iyo khibrad iyo waayaragnimo iyona ay u shaqeeyaan marka wuxuun baan kusii dhiirigelin lahaa inay sii laba jibbaaraan waana soo dhaweynaynaa markii horena waana soo dhaweynay waxaan ka mid nahay dadka ku xidhiirsan ee dhegeysta barnaamijyadeeda haddaan kasoo jeedno dalka jamhuuriyadda somalilan idaacado horena way jireen waxaanan muxuu ahaa idaacaddan voice of america aan muxuu ahaa aan u aragna ay tahay idaacad barnaamijyo wanaagsan ay ka soo deyso waxaan jecelnahay xagga horta cadaaladda inay ahaato idaacad dhexdhexaad ah oo ummadda soomaaliyeed dhex u ah anugu da somalilan ahaan waxaan u aragnaa inay idaacaddan aan ku soo dhaweynayno dhexdhexaadnimo inay ahaato mid dhexa hadday tahay barnaamijyada ay u qaybiso oo wixii wadanku uu somalilan xaq ugu leeyahay ay ka hesho taas weyntaan kusoo dhaweynayno aan ku soo dhaweynayno idaacadda waan dhegaystaa ilaa habeenkii bilaabmatay ilaa imika taasan hadlaayo idaacaddu wax weyn bay noo soo kordhisay odii wararka ayna siisaa waa warar dhexdhexaad ah waa warar u dhow xaqaaqa caalamka ka jira iyo somalilan gudaheedaba ayaannu aad ugu dhegaysanaa waxaan odhan lahaa idaajaa ninka laydhaa barnaamijka idaajaawen ama wax dhaliila oo gabayada aanu ka sheegin gabayadu siday ahayn laakiin barnaamij ahaan v o-da aad iyo aad baan ugu hambalaynaya waxaanan leeyahay sanad guriye wanaagsan anigu waa maxamed biix caalin oto waxaan idaacadda warkay horumar dalka iyo ummadda soomaaliyeedba u soo kordhay waxaa aad iyo aad ii xiise geliya wararkeedoo warar rasmi ah b b c da oo in badan aanu sugi jirray oo aanu saacado badan sugi jirray ayay warkeedii saambusaba ka dhigtay oo afartii galabnida noo soo gashay marka aad iyo aad bay taasii xiise gelisay wallaahi ilaa imika markaan eega idaacadda dhaliilu ma hayo laakiin kolley dadaal way u baahan yihiin waxaanaad mooddaa ummaddu iminka b b c diba inay ka soo jeesto v i o da dadka soomaaliyeed aad u dhegeystaanima waa tahay kuwaas waxay ahaayeen fikrado ka yimid magaalada hargeysa oo qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a hargeysa ay ku cabirayeen sanad guurada sideedaad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow ayaa stuudiyaha igu weheliya cabdiraxmaan sidaad maqlaysay fikradahaasi hargeysa nooga yimid waxa ku jiray dhegeyste su-aal ka qaba barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee maalin kastoo arbacaa ka baxa idaacadda v o a maxaad dhegeystahaasi ugu jawaabi lahayd
arbacada iyo axadda ayaan barnaamijka u baxaa cabdicasiisow dhegaystahaasi su-aasha uuna soo weydiiyey ee ku xidhiirta dhaqanka iyo hiddaha ma ahan mid nagu cusub waa mid dad badan ayna soo weydiiyeen run ahaantii waxaana lagu soo weydiinayaa barnaamijka hadduu mar yahay barnaamij aad loo dhegaysto dadka dhaliilayana way badanayaan haddii aan cabiraad ku baxsho oon dadweynahan dhegaysanaya u sheego barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee ka baxa v o ada haddaanu ka koowaad ahayn barnaamijyadayadoo dhan ka labaad ma sheegayo jegadiisa marka waa barnaamij aad iyo aad loo dhagaysto oo sanad walba markii gobolka la tago ee dadka la weydiiyo keed jeceshihiin maxaad jeceshihiin maxaad idinka bedelaa aad loo ammaano oo dadka nagu soo noqdo mar walba aanu helno ficilcelin dadku ay kaga sheegeen ammaantiisa balse haddii aan sharaxaad yar ka baxsho barnaamijka uu axmed faarax cali idaaja uu soo diyaarsho waa mare waxaad horta ogaataa in axmed faarax barnaamijyadani uu diyaarshay muddo haatan qaarkood laga joogay ilaa afartan sannadood qaar badanna uu isagu xilqaamay oo gooni u raadshay barnaamijyada marka uu soo diyaarshay waxa uu ay qayb ka ahaayeen mashruucii hay-addii akademiyadii soomaalida ee dowladdii kacaanka ee wakhtigaas jirta ay samaysay marka su-aasha waxay noqonaysaa haddii aanu isweydiinayno dowladdii kacaanka waxa ay samaysay ma wada saxsanaayeen waa maya akademiyadu waxa ay samaysay berigaasi iyo mashruucii axmed faarax iyo raggeedii ay ka soo shaqeeyeen ma ficnaayeen waa haa ma wada dhammaystirnaayeen waa maya su-aale ma ka imaan karaan waa haa aniga iyo dad badan oo oo xirfadlayaala oo ka mid a madaxda imika dowladda federaal ku jira ama kuwa gobollada jooga waanu ka soo wada shaqeynay dowladdii kacaanka waa loo soo wada shaqeeyey waxyaabo badan oo dowladdii kacaanka ay samaysay ama mashruucyo badan oo abuurtayna xumaanteedu iyo wanaaggeedu maalin gooniya ay leedahay iyo wakhti gooniya ayay u baahan tahay oo lagu falanqeeyo laakiin haddii aan soo koobo cabdicasiisow barnaamijkani taageerayaashiisu in doora ayay ka badan yihiin kuwa ka soo horjeeda sidaas daraaddeed waxaan leeyahay qolooyinka dhaliilsan hal qof oo soomaaliya oo wax loo diray oo hal barnaamij qabanaya ma soo koobi karo wax alla wixii soomaalidu ay tiri qofka jooga iminka hargeysa haddii aanu ka xulanno nin aqoon-yahana ama gabayada iyo sugaanta yaqaana oo soo baara waxa aan shaki ku jirin in waxa ugu badan uu keenaya inay yihiin kuwa isagu yaqaano dabcan waxay noqonaya gobolkuu yaqaanay dadkuu yaqaanay iyo wax lamida ama meesha uu ka soo shaqeeyay sida axmed faarax cali idaaja oo kale iminka haddii ay jirto akademiyad oo u gaar ah hargeysa oo kale waxay soo bandhigto waana wax iska dabiiciya in qofku maakino wixii uu yaqaana uu soo tabiyo marka waxaa fiican inaan aragtida dhinaca wanaagsan laga qaato oo dhallinyarada iminka annaga v o ahaana soo weydiinaysa wiilka jooga maleeshiya kan jooga suudan kan jooga china dacalkeeda ee mar walba leh barnaamijkaas xaggeen ka helaa sidee baan qaybihii kale ee hore aan u soo dejistaa ayaa muhiima inaan eegno iyo duruusta ku jirta boqol sano ama laba boqol oo sano ka hor gabayaa soomaaliyeed oo wax tiriyey wuxuu doonaa uga jeeday haddii wuxuuna aanay shar ahayn oo aanay iskudir ahayn oona dagaalo kicinaynin in sugaanta iyo murtidu bato laga barta ayaa muhiima laakiin gabayaagaasi gobolku ka soo jeeday in la dabagalo wax qiimo oo ay leedahay male wax gooniya oo dadkana u tarayso anu maarko waxa waxaan xasuustaa in markino in hadda ka hor uun nin uu noo soo qoray oo ku dhaliilaya muusiga lagu furo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaa waa heestii ahayd afqalaad aqoonti miya heestaasi waxaa sameeyey cali sugule oo abwaan weyn oo la yaqaano ah waxaa qaaday magool axmed faarax cali idaaja wuxuu heli karay muusiyo kale iyo iyo iyo heese kale haddii uu yahay nin qabyaaladii ku jirto oo reerihiisa iyo deegaankiisa ka soo baxay laakiin heestan uu soo xulay oo oo ninka sameeye iyo gabadha qaada labaduba aanay isaga isku deegaan ahayn waxaana kutusaysaa inay ahayd uun hees soomaaliya oo isagu uu xushay ugu dambays soomaalida waxay tidhahdaa mayd waxa ugu dambeeyey kaa la sii sido mid kalena waxay tidhahdaa beenlo wuxuu markhaati u qabsadaa nin dhinta iyo nin meel dheer jira waxaan doonaya inaan tusaale u qabsado barnaamijkii dhaqanka hiddaha ee shalay idaacadda v o a ka baxay oo qofuu sheegay uu axadda soo socda uu fiidnimadii uu dhegaysan karo barnaamijkaasi waxa uu idaajaa ku soo qaatay axmed ismaaciil diiriye oo ah abwaan aad oo caama oo la yaqaano oo gobollada waqooyi laga yaqaano oo dadku ay u yaqaanaan qaasim suugaanta qiraalka ayuu uga hadlayey qaasim wuxuu ahaa nin abwaano oo waqooyiga ka soo jeeda axmed faarax kamay ahayn gobolkuu ka yimid laakiin waxaan tusaale uga soo qaadanayaa waa suugaantii qaasim uu ka odhan jiray waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaal barnaamijkaad uga dhega- uga bogan kartaan laakiin ujeeddada aan uga dan lahayn usoo qaatay middaa qaasim waxay ahayd in marba tii isaga ku soo habboonaata uu idaajaa soo qaato isagoon eegin gobolka uu gabayaagu ka soo jeedo waa tahay cabdiraxmaan aad baad umahadsan tahay su-aasha kale waan kusoo noqonaynaa bal markana aan soo gudbino fikradaha qaar ka tirsan dhegeystayaasha magaalada boosaaso magacayga waxaa la yidhaha salaada maxamed maxamuud waxaan ka mid ahay dadweynaha boosaaso marka u horeysa waxaan u hambaliyeynayaa sanad guurada sideedaad ee v o a waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa nabadgelyo iyo barwaaqo ku gaara runtii waxaanay dadka aada u dhegeysta ama aada u daneeya inay dhegeystaan Eh, runtii waxaan u arkaa horta adeecad furfuran oo maaragtay meelo badan oo aan markii hore adeecad u geli jirin gasha dareenka dadweynaha oo kaleeto waxyaabo badan dadweynuhu ay kaga hadlaan oo awalan ay ka hadli jireen ay fursad u heleen aniga shaksiyan waxaan ahay dadka aada ugu kalsoon runtii wararkeeda jecelna inay sii laban laabto oo sii hormariso oo bulshada waxyaabo badan matalan eh, waxyaabahana dhiba annaga waalidiin baan nahay waxyaabahana dhiba waxaa ka mida tahriibtaa ka mida waxaa ka mida burcadbadeedaa ka mida Eh, waxaa ka mid a eh, dhalinyarada tan maaragtay iska dusaysa oo maaragtay meelo aan lagu talagelin waxaan ku dari lahaa en, runtii qodobka eh, bulshada in la baro wadaniyadda anigu waan jeclaan lahaa qodobka in lagu daro laga hadlo oo jooga magaalada boosaaso maadaama ay v o edu tahay microphone furan oo aad waagii hore xataa haddii la waco idaacadaha qaarkood oo kale oo caalamiga ah aada adag tahayba sidaad ku heshooba ama ay kaaga qabtaan telefoonka balse hadda waxaa arkaysaa inaad heli kadhid baararkii lagugu imanayo iskuuladii lagugu imanayo meelaha bulshadu isugu tagto lagugu imanayo waxaa moodaa inay tahay eh, idaacad bulsho oo dhinac kasta leh dhinaca caafimaadka waxbarashada eh, idaacado badan aan xisrin dhinaca markaad joogto dadka reer baadiyaha ee magaalada ka baxsan siday ula xiriiraan marka waxay kutusaysaa maar degdega iyo maaragtay horumarka ay samaysay abdixkiin macalin maxamed yaad aad baan u dhegeystaa barnaamijyada barnaamijyada aad buu fir badan yihiin barnaamijkan dooda ah barnaamijkan hadeer waa go-aankaaga barnaamijyada tan maarata wareysiga tooska ah oo ila yeelanaysa dadka maarata dadku aada u xiiseenaya madaxda oo dadka la dhaliilayo leeyahay maaragtay dadku bulshadu ay leeyihiin maal lala hadlo ay la hadlaan oo kale ee warka degdega ah oo markaa la helo oo idaacadaha qaarkood ay sheegaan afran sac kabacdi ayay si degdega u sheegaan ee waxaan kaloo ka helnaa ee iyagoo aada u tixgeliya bulshada iyo waxqabadyada ee maaragtay ana waxaan u arkaa idaacadda hore u socoto waayo idaacadihii ka horreeyey oo ee nus qarniga ee meelaha jira saan qiyaasayo inay ka hormartay ilaa xad oo aad ka dareemi kartaa dhegeysiga marka aad marayso ee ee suuq dhexdiisa Ah, waxaan u hambalyaa dhammaan sanad guurada sideedaad ee v o eda dhammaan shaqaalaha ee bulshada ee inteeda eh, maaragtay kala duwan baan aada ugu hambalyanayaa iyo maaragtay waxaan leeyahay eh, sanadka sanadkiisa insha allah cabdullaahi deni waxaan ahay bulshada ku nool boosaaso ilaa iyo gobolka bari v o a dadweynaha goboladan ku dhaqan aada iyo aad ay u xiiseeyaan Eh, waana waxay ka hadashaa dareenka dadweynaha si deg dega ah bayna kusoo gaartaa barnaamij alla barnaamijka ay rabaan in ay dadkaasi ay taabato waxyaalaha ugu badan waxaa kamid ah habeenkii meelaha lagu tuunsan yahay meel kasta ha ahaatee waxyaalaha ugu badan oo dhegeysta v o eda way v o eda macnaha waxaad ku dareemaysaa inay ay ay raadinayso inay cadaalad iyo eh, tartan iyo baratan iyo wax badan ay ku jiraan dadka ay xulatana waxaad u malaynaysaa dad xoogaha eh, khibrad leh een, ahna dad loogu talagalaba inay bulshada furfurnaan ugu yimaadaan barnaamijyada diimahana waxaan jeclaan lahaa in wuxuun lagaga daro oo dadku ay si ay bulshadu ay taariikhdeeda ay u ogaatay iyo barnaamijyadaas islaamiga ah religionka ah in aada loogu soo daro waa hagaag kuwaasna waxay ahaayeen fikradaha qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a magaalada boosaaso oo ay ku cabirayeen sanad guurada sideedaad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay idaacadda v o a haatanna en, aan eegno fikradaha dhegeystayaasha iyaguna ku nool magaalada baydhabo magacayga maxamed macalin aadan waxaan joogaa baydhaba idaacadda v o a ee afka soomaaliga waa jecelnahay waana dhegeysanaa sanad guurada sideedaad waa ku faraxsanahay in ay gaarto sanad guurada sideedaad gobolada soomaaliya aada loogu dhegeysta idaacadda weliba waa dhegeysigeeda aada uu maqalkeeda u fiican yahay aada bay u fiican yihiin wararka ay baahiyaan waxaan jeclahay in ay u badiyaan wararka ee gobolada soomaali ama gudaha soomaali wararkeeda inay u badiyaan aniga oo ah jiibaan ibraahim aamin waxaan joogaa dowlad goboleedka koonfur galbeed caasimadiisa magaalada baydhabo sanad guurada sideedaad v o a aada iyo aad ayaan ugu faraxsannahay dhegeysiga idaacaddana aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waxaan jecelnahay in lagu soo kordhiyo barnaamijka beeraha si loo horumariyo wax soo saarka beeraleyda magacaygu waa mustaf macalin isaaq waxaanu ku sugannahay magaalada baydhabo Een, waan soo dhaweynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay waana u hambalyeynaa idaacadda v o a waa idaacad dhexdhexaad ah Een, sanad guuradeeda sideedaadna aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa in sanadkan iyo sanado kaleba aan ma- sidaan ugu hambalyeyno waan soo dhaweynaynaa Een, waxyaabaha dhalinyarta ay xiisayso in aada loogu soo kordhiyaa jecelnahay sida barnaamijka waxbarashada oo oo barnaamijyadaas la weyneysiiyo madaxda v o eda waxaan ugu baaqayaa in ay ku shaqeeyaan dhexdhexaadnimo ee- ee ku shaqeeyaan maxaa la een- een wadaninimo ee wax walba oo horumar keenayna inay ku shaqeeyaan ee ku taageeraya magacayga waa cabdiqaadir isxaaq oo degan een, degmada baydhabo ee gobolka baay een, waxaan u hambaleynayaa dhammaan een, madaxda iyo shaqaalaha bahda v o a ee qeybta soomaaliga ku hadasha waxaan ugu hambaleynayaa sanadkii sideedaad shacabka soomaaliyeed ee luqadooda kula hadlayaan ee u qabanayaan howlihii looga baahnay een, wadciga aan ku jirno een, een, maanta wadanka uu ku jiro een, waan ugu hambaleynayaa een, barnaamijyada iyo wararka ayna siiyaan haddaan nahay dadka reer baydhabo iyo dhammaan shacabka soomaaliya oo dhan aniga waxaan jeclaan lahay inay idaacadda xooga saarto barnaamijyada arrimaha bulshada ee ee sida ay xoog u saartay barnaamijkii abaaraha hadda xaaladda uu wadanka ku jiro een, wuxuu u baahan yahay in shacabka codkooda kor loo qaado oo xoogaa arrimaha siyaasadda een- een xooga aysan saarin oo arrimaha bulshada shacabkan daalan ee afar labaatankan sano dhibaatooyinka ku jira in codkooda kor loo qaado een adduunyada iyo soomaali weyn meelay joogtaba la gaarsiiya aan jeclaan lahay kuwaasina waxay ahaayeen fikrado ay baydhabo ka soo direen qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a n cabdiraxmaan yebrow ayaa stuudiha igu heliyay haddii aan ku noqday cabdiraxmaan su-aasha ugu dambaysa n waxaa inoo soo diray dhegeyste nagala soo xiriiray magaalada denver ee gobolka colorado ee dalkan maraykanka magacayga waxaa la yihahdaa cabdikariim daani yuusuf waxaan joogaa magaalada denver ee gobolka colorado wadanka maraykanka marka koowaad waan salaamayaa idaacadda v o a iyo shaqaalaheeda sida firfircoon oo ay noogu soo tebiso wararka xaqiiqda oo biyo kama dhibcaanka ah intaas salaanta ayaan uga baxayaa markaan usoo gudbo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo v o a da maanta waxa weeye marka mar kasta v o a da runtii waxay noo soo tebisaa wararka xaqiiqada ah oo maaragtay biyo kama dhibcaanka ah marka waxaan weydiinayaa su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay meesha ay ka helaan wararka xaqiiqda ah saaad og tahayba websaydyada haddaad fiiriso warar badan oo waxba ka jirin baa la iskaga soo qorayaa marka meesha ay ka helaan wararka xaqiiqada ah oo aan macnaha waxba aysan dib dambe uga soo laabanayn taasaan rabay inaan weydiiyo maadaama idaacadda aan anugu idaacadda dhegeysigeeda aad iyo aad aan idaacadaha aan u dhegeysta ay kamid tahay in badanna waan salaamaya waana ka baxay
cabdikariim walan aad baad u mahadsan tahay een, maanta ina in aad u soo jeedisay laantaaf soomaaligana waxa aan u gudbinayaa shaqaalaheeda joogaha washington iyo kuwa dibadaha eh, ka soo hadla oo aan leeyahay een, waa mid ay wada kasbadeen haddiise aan usoo dego een, xaqaa'iqa sida loo urursho iyo habka maarkino een, aanu u ururino warka laanta af soomaaliga ee v o edu waxay raacdaa xeerka u yaalla v o a oo shan iyo toddobaatankii sane u dambeeyey oo lafdhabar ay u tahay inay raacaan arrimahay ka mid tahay in warka la sii daynayo ay ugu yaraan laba ilo wareed aad ka xaqiijiso in warkaasi uu yahay mid dheeli tiran oo haddii aad qolo aad waraysato matalan mucaarada aad dowladdiina aad fursaddeeda siisaa haddii dowladdaad ku horumartana qolada kale aad siisaa cabdikariim waa sida aad og tahay aadamuhu aqalkooda kama soo baxaan ilaa ay dhar isku asturaan v o a shaqaalaheeda waxaa dhar iyo labis u ah inay xaqiiqda iyo runta ay raacaan oo ay mar walba tigsadaan wixii dadku ay doonayeen iyagoo mar walba abbaaraya xaqaa'iqda ka jirta waxa loo soo sheegay oo aanay iskala boodin wixii hal qof keliya ay ka maqlaan halqabsiga v o a waxa uu yahay haddii v o a ay doonayso inay noqoto midka dadku ay aaminaan waxaa la gudboon in ay ku guulaysato soo jiidashada dareenka iyo ixtiraamka dhegaystayaasheeda waa tahay cabdiraxmaan aad baad u mahadsantay n su-aasha barnaamijka ugu dambeey haddaan anigu ku weydiiyo n dad fara badan oo v o eda la soo xiriiray hadday noqon lahay dhinaca teleefanada imailo kuwa soo diray iyo kuwa facebooka noogu soo dirayba su-aalaha n su-aalaha badan ay na soo weydiiyeen waxaa ku jira bal v o a sideed sannadood bay iminka jirtaa maxaa xigaya dadku waxayna weydiinayaan in barnaamijyada qaarkood la ballaariyo sida barnaamijka qubanaha v o a ee muuqaalka ah ee toddobaadkiiba aan mar sii dayno n bal maxaad su-aalahaasi iyo fikradahaasi ay dadku cabirayaan oy taasi ka mid tahay uga jawaabaysaa way jirtaa in markano qorsheegu ay noo yaalaan aan doonayno inaanu ku ballaarino tusaale ahaan arrin waxaa jirta aan in badan daba taagnayn oo weli aan hirgelin laakiin aan moodo iminka inay soo dhowdahay oo aan odhan karin waa la xaqiijiyey ilaa ay ka timaado oo lacagteedii iyo maalgelinteedii aanu ka helo taasina waxay tahay in idaacadda lagu daro idaacad duhurkii baxda oo aanu qabanqaabadeeda in muddo aad soo wadnay iminkana aad mooddo maamulka sare in markin oo ay nala garteen laakiin aanan ogeyn xilliga ay bilaabmi karto taa hadday bilaabato idaacaddaasi waxa aanu aanu diirada ku saari doonaa barnaamijyada dhallinyarada qaybo ka mida qaar kalena waxay noqonayaan wixii dhacdooyinka maalintaasi maalin walba joogtaa u u
cabdicasiis xuseen cismaan cabdiraxmaan yabarow iyo haaruun macruuf oo barnaamijkaas inala socodsiinaya aad bay u mahadsan yihiin dhegaystayaasha iyo dadweynaha kale ee ka qayb galay barnaamijka dareenkooda ka muujiya halkaad kala socodsiina waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta sideed sano jirsatay gabagabada idaacaddeeni galabnimo caasha cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjeed la socodsiinaya intaa ku egtan intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiso leh